Aad baad u mahadsan tahay. Haatanna wararka caalamka. Ruushka ayaa in ka badan afar boqol oo diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn ku garaacay magaalooyin dhaca dalka Ukraine. Warar rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Ukraine ayaa lagu sheegay in Ruushka uu qaaday weeraro ballaaran oo isugu jira boqolaal diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn, madaafiic iyo gantaalo balaastiig ah oo ku dhacay magaalooyin badan oo ka tirsan gobollada dalka Ukraine. Weeraradan ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca ku dhowaad labaatan qof. Weerarka ugu cuslaa ayaa si gaar ah u saameeyay magaalada uu ka soo jeedo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, waxaana magaaladan ka go'ay dhammaan korontadii iyo biyihii kadib markii uu gantaal ku habsaday xarumo muhiim ah. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu dalkaasi ku weeraray ugu yaraan afar boqol oo diyaaradood oo nooca Shaahid ah, kuwaasi oo asal ahaan lagu sameeyay dalka Iiraan. Duqeymahan ayaana dhacay intii u dhaxeeyay xalay fiidkii iyo waaberigii hore ee Saaka, waxaana sidoo kale howlgalkan qayb ka ahaa gantaal Iskaandar ah oo lagu soo riday jasiiradda Khiram oo Ruushka ka taliyo. Weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale gaaray magaalo dhacda bartamaha dalka Ukraine, halkaas oo ay ku dhaawacmeen siddeed qof. Sidoo kale magaalada Khariif ee waqooyiga bari ayaa laga soo sheegay inay ku dhaawacmeen ilaa saddex qof oo kale. Howlgalladan ayaana ku soo beegmaya xilli Mareykanka uu ku baaqay inuu dib u bilaabi doono kaalmadii militari ee uu siin jiray Ukraine. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa dalkeeda ka masaafurisay dad ajnabi ah. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay soo tarxiishay dad soo galooti ah oo hab sharci darro ah ku joogay dalka Mareykanka iyagoona lasoo masaafuriyey oo la geeyay dalka Eswatini ee ah dal ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika. Tirada dadka soo galootiga ah ayaa lagu sheegay shan qof waxayna ka soo jeedeen dadyowgan dalalka Vietnam, Yemen, Jamaica iyo dalka Cuba. Waaxda ammaanka ee dalka Mareykanka ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada ku sheegtay in dadkaas loo dirayo dalka koonfurta Afrika ku yaala ee Eswatini maadaama dalkooda ay diideen in dib loogu soo celiyo. Tallaabadan ay qaaday xukuumadda Washington ayaa qayb ka ah olole uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasi oo dhigaya in dadka soo galootiga ah ee ku sugan Mareykanka laga soo musaafuriyo. Ugu dambeyntii, dad hor leh ayaa ku shahiiday marinka Ghaza. Wararka ka imaanaya xayndaabka Ghaza ayaa ku warramaya dad hor leh oo ku shahiiday duqeymo ay saacadihii lasoo dhaafay marinka ka geysteen diyaaradaha maamulka Yuhuudda. Ku dhowaad labaatameeyo qof ayay diyaaradaha maamulka Yuhuudda ku beegsadeen magaalada Rafax xilli ay qaadanayeen gurmad bini'aadinimo oo lagu qaybiyey goobta ay duqeynta ka dhacaysay. Dhacdada noocan oo kale ah ayaa ku soo laablaabatay tan iyo bishii May markii ay musaacadaadka gudaha u galeen xayndaabka go'doonsan ee Ghaza muuqaalo soo bandhigaya askari Yuhuud ah oo xabado ku furaya dadka gurmad-doonka ah ayaa qabsaday baraha bulshada maalmihii la soo dhaafay. Wararkii caalamkana dhegeystayaal waa naga intaa.